waxaa igu dhaliyay haruunow maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay waxaa dhacday in ummadii dhiiggeeda la isku binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo haddii ay yihiin shacab labadaba waa garta wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa oo dhibsatood isdhahday war tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya haa dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida sida tan zob oo kale sida dad oo raggii maaragta laftigooda shabaabka kamid ahaayoo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacish waayo inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale iyo dad kaleo ayagana maaragta dhuxuley haday yihiin iyo dad ummad soomaali iska-aadi ah oo ayagana maaragta la baabi'inayo oo maaragta weliba haddana marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maaragta weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba la isku korbinaystay xaaladaada amniga waa sidee hadda hadii xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka sukuw horta cid gacanta ku haysa ma laha maamulkii koonfur galbeedna waa soo kala dhamaanay dawladii kalena ugu soo wareejinina xaalkii hadda kulli waa ilaahay baa laakiin ku kalsoonaha waa gartay marka maamul koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dawladda federaalkuna sidaas oo kale sax miya haa dawladda federaalka dee laumau soo wareejin maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana uma soo wareejin ayadana hadda gacanta iguma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay adi maarata hadda nolosheeda caadiga aha ama nolol lamid ahaan noolahay ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardeynaya ama dawladda ay meelka tahay m maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag shan iyo toban kun oo dollar marka lacagtaasi sax miya ma lagu siiyey ha lacagtaasi waa sax waa la siiyey habeenka lacagtaas la siiyey subaxdiina waa kasoo tegay waa maadaama aan kala dhamaanay oyadahel waa kolley waa laga fasarantahay oo saacaddaa laga bilaabo kolley haddii lagu soo qabsada sababteena waa ka furfuraynaa bal i dibadii meesha rabto waa mari kartaa ana waa isaga soo tagay waxay kale ii sheegeen in rag nabad sugida oo muqdisho jooga ugu soo xirayaan elboorka markaan imaadeyna aan weydiiyey inay elboorka jaqooyinka ugu dambeeyay ugu sugayaan adugu dambeyntiina waa aan ka waayey anaana isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka sukow adigu baa hadda xaaladeydi si ahaan amnigeeda anan baa iska warhayo waa gartay maxaan ku idhaahdaa lacagta shan iyo tobanka kun ee dollara ma abaalmare adiga ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen maya lacagtaasi waa lacag oo maaragtay kulle qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka badan lahaayeen laakiin waa lacag abaalmarin ah inta aan awal hore wada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikirtaas marka horeba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo waxyaabihii aan meesha u joogay waxaan ahayna ii muuqdeen marka in lacagtaasi shan iyo tobanka kun a iga abaalmarin doonaan waa ii sheegeen hadda galataasna maayaysan iga bixin waa siiyey